أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati alacraaf aayadda boqolaad ayuu casharkeena ka bilaabmaya caawo qaala tacaala alla wuxuu yidhi awalam yahdi miyounan hanuuninin alle liladiina kuwii miyaanu ku hanuuninin kuwii yarisuuna dhexlaayeen al-arda dhulka kuwa dhexlaayo min bacdi ahlihaa min bacdi ihlaaki ahlihaa ardada dadkeedii deganaa halaagide halaagiddoodii ka gadaale kuwa dhulka dhexlaayo miyaanu ku hanuuninin an low nashaau anhu sha'niye low nashaau haddii aan dooni lahayn asabnaahum inaanu ku inaanu halaagi lahayn oon asiibi lahayn bidunuubihim bisababi dunuubihim dunuubtooda sababteeda inaan ku asiibi lahayn haddaan sidaa doonno wanadbacu waanwaa daboolaynaa calaa quluubihim quluubtooda korkeedaan daboolaynaa fahum iyagu laa yasmacuuna ma maqlayaan markaa samaaca qabuulin aqbalitaan maqalkiis ummadihii markuu rabbi subxaanahu watacaala uu kasoo hadlay oo qowmu nuux iyo qowmu huud iyo qowmu saalix iyo qowmu luud iyo qowmu shucayb iyo laga soo hadlay ayaa rabbi subxaanahu watacaala uu tilmaamayaa halkan kuwa iyagu kuwaa gadaashooda kuwa dhulka dhexlaayo miyounan ilaahay ku hanuuninin arrintan ah ee haddii aan aan doonno inaan iyagaba aan halaa aan halaagi karo aan halaagayno oon dunuubtooda aan ku halaagayno taas miyaanu ilaahay u caddaynin subxaanahu watacaala haa waa u caddeeyey awalam yahdi marka faacilkeeda in alla laga dhigaa loo badan yahay lafduljalaalaha waayo iyada unbaa soo socotay faaminuu makra allaahi falaa ya'manuu makra allaahi ila alqowmu alkhaasiruun marka awalam yahdi awalam yubayin miyounan u caddaynin waayo allaahu alle liladiina kuwii yarisuuna alarda dhulka dhexlayo min bacdi ahlihaa dhulka dadkeedii deganaa halaagiddii la halaagay ka gadaale markii la halaagay kadib kuwa dhulka dhaxlay oo dhulkan marka iyaga u dambeeyo miyounan ilaahay u caddaynin an low nashaau asabnaahum marka jumladan antan mukhafafa min athaqiilada ah ayaa mafcuulkii yahdidaas noqonayso yubayin ah mafcuulkeedii labaad marka meeshaana marka waxaada ku jirto allow nashaau asabnaahum isaabatanaa low nashaau bidunuubihim inaan dunuubtooda ku asiibayno haddii haddii aan doonno arrintaa miyounan ilaahay u caddaynin waay waa u caddeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala waayo kuwii hore haddii lagu soo halaagay oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku halaagay dunuubtooda kuwaan maxay uga baaqsanaya arrintaas ma ka baaqsanayso ayb akufaarukum khayru min ulaa'ikum am lakum baraa'atun fi zubur idinka miyaa kuwii hore ka fiican kama fiicnidin way nacam marka haddii kuwii hore dunuubtooda lagu halaagay idinkana waa la idinku halaagaa dunuubtiinii waay macnaha in sidaa marka awalam yahdi faacilka allah laga dhigana qiraa'ada marka yacquub alxadrami uu akhriyey oo qiraa'aadka mutawaatirka ka mida iyaa iyada waxaa ku jirta marka awalam nahdi buu akriyey awalam nahdi nuunu tacdiim miyaanan caddaynin oonan u caddaynin quraada inta kale waxay akriyeen ya oo awalam yahdi cala atafriidi oo marka awalam yahdi ayillaahu waxaa kaloo bannaan in allow nashaa-udaas dambe faacil laga dhigo oo marka ay tahay awalam yahdi miyaysan u caddaynin liladiina yarisuuna alarda kuwa dhulka dhexlayo min bacdi ahli min bacdi ahlihaa min bacdi ihlaaki ahlihaa an low nashaau yani asabnaahum ay isaabatunaa bidunuubihim low nashaau dunuubteenna inaan ku asiibaynoon ku yani dunuubtooda sababteeda inaan ku asiibaynoon ku halaagayno arrintaa miyaynan u caddaynin kuwaa dhulka dhaxlay oo gadaal ka yimid yani marna allah caddaynaayo waayo tafsiirkii hore tafsiirkan dambena in dunuubta kuwii horeba lagu halaagay kuwan iyagana in dunuubta aan aanu ku asiibayno dunuubtooda darteed taas miyaysan wax u caddaynaynin waa u caddaynaysaa waayo arrintaa iyadana marka allow nashaa-udan masderka ka imaanayo in markaa faacilka yahdi ou noqdo labadaaba marka yacni waa bannaan tahay ta horaas aada u fiican maadaama qiraa'o ayba ku timid macnahaas awalam yahdi alla miyownan u caddaynin liladiina kuwa yarihuuna alarda dhulka dhaxlayaan min bacdi ahlihaa min bacdi ihlaaki ahlihaa dadkeedii ardada dadkii ku noolaa halaagitaankii la halaagay ka gadaale an low nashaau canhu shaniye low nashaau haddii aan dooni lahayn asabnaahum waanu ku halaagi lahayn oo waa ku asiibi lahayn bidunuubihim bisababi dunuubihim taas miyownan u caddaynin alleh wanadbacu waan daboolaynaa calaa quluubihim quluubtoodaan daboolaynaa fahum iyagu markaa laa yasmacuuna ma maqlayaan samaaca qabuulin ma maqlayaan maqlitaan marka ay wax ku aqbalaan oo mawcidada iyo waanada ay ku aqbalaan markaa ma maqlayaan aayadda marka waxaan ka kororsanayna waxay tahay dunuubtu inay sabab u noqon karto qalbiga inuu daboolmo oo qofku uu markaa xaqa aqbali waayo dunuubtaa sabab u ah falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum wanuqalibu afidatahum waabsaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabaruuna fi lardi bigayri اlxaqi dhammaan marka aayaadkaas waxay tusayaan dembi uu qofka sameeyey in markaa qalbigiisa uu ku daboolmaayo oo xaqiiba uunan u aqbalaynin waana badan yihiin aayaadka macnahaas oo kala wato yaa ayuha aladiina aamanuu اstajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum waاclamuu ana allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi baaba ka mid ah qofku marka inuu iska ilaaliyo ciqaabta ugu adag oo dembi uu ku geysan karo waxa ay tahay qalbigaaga in la daboolo oo qalbigaagu marka uu daboolmo ood xaqi aqbali weyso tilka alquraa naqusu calayka min anbaa'iha tilka taadaas alquraa ee magaalooyinka ah naqusu waan qisaynaynaa calayka adiga korkaaga min anbaa'ihaa akhbaarteedaan kaaga qisaynaynaa xaggeeda walaqad walawallaahi qad xaqiiqeehe jaa-athum waxaa u timid rusuluhum rusushoodii waxay ula timid bilbayinaati xujooyin cadcad famaa kaanuu ma aynan ahayn liyu'minuu inay rumaynayaan kuwa gaalada ah bimaa kii inay rumaynayaan kadabuu ay beeniyeen min qablu min qabli akhdi miithaaqihim ballantoodii yacnii qaadidii laga qaaday ka hor xiina akhrajahum min dahri abiihim aadam aabbahood aadam dhabarkiisa markii laga soo bixiyey xilligaa yacni ballantii laga qaaday yacni oo rusushii intaynan u imaanin ballantaas yacni laga qaaday wixii marka ay waqtigaas soo beeniyeen hadda ma rumaynayaan famaa kaanuu maaynan ahaa maaynan ahayn liyu'minuu inay rumaynayaan bimaa kii kadabuu ay beeniyeen min qablu hadda ka hor ay beeniyeen hadda ka horna waa goorma intaysan rususha u imaanin waayo waana goormo marka aabbahood aadam dhabarkiisa laga soo bixiyey oo markaa yacnii ballantii alla uu ka qaaday subxaanahu wa tacaala ibnu jariir macnahaas isaga ku fasiray ubay ibnu kacab ayaana tafsiirkaas wato kaas ayuuna doortay ayb tafsiir marka waa kaas yacni ma rumaynayaan kuwa gaalada ah wixii ay beeniyeen rusushuba intaynan u imaanin waa goorma waqtigii aabbahood aadam dhabarkiisa laga soo bixiyey tafsiirka labaad mujaahid ayaa wato wuxuu leeyahay famaa kaanuu ma aynan ahayn liyu'minuu inay rumaynayaan bimaa kii kadabuu ay beeniyeen min qablu min qabli majii'ihim alcadaab cadaabka intounan u imaanin iyaga cadaabka intaanu u imaanin ka hor wixii ay beeniyeen markuu cadaabka u yimaado ma rumaynayaan ay maa kaanuu low axyaynaahum haddii aan soo noolayno bacda halaakihim markii la halaago oy dhintaan haddii aan soo noolayno oo cadaabkii ay iyagoo arkay haddana ma rumaynayaan cadaabkaa ay arkeen ka hor wixii ay adduunyada kusoo beeniyeen ma rumaynayaan xataa haddaan noolayno tafsiirkaana marka mujaahid mujaahid ayaa wato marka min qablu min qabli halaakihim waay iyaga yacnii intaan la halaagin ka hor wixii ay beenin jireen markii la halaaga kabacdi haddii la soo celiyay ma rumaynayaan madax adeyga iyo sida uu xumaantu ay u gashay u rabbi subxaanahu watacaala uu ka warramaa tafsiirkaasna tafsiir labaad waay ayb tafsiir kale isaga ibnu kathiir ayaa wato ayaa rajaxay ba'da in laga dhiga sababiye waayo marka bimaada bimaa kadabuuda yacni sababiye in laga dhigo oo macnuhu marka uu yahay famaa kaanuu ma aynan ahayn iyaga liyu'minuu kuwa rumaynaya kuwa rumaynaya ma aha maxaynan u rumayneyninna bisababi takdiibihim beenintii ay beeniyeen min qablu hadda ka hor ay beeniyeen sababteeda ayaynan laba rumayneynin waa falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum ti ayay la macno noqonaya markaas ba'daa marka in sababiye laga dhigo oo takdiibka iyo beenintaa waxay u keentay inaysan rumaynin mar dambe ayb oo maadigaagii hore iyo waxaad samaynaysa hadda mustaqbalkaaga dambey dhibaato u keeni karaan ayb tafsiir kalena marka waa jiraa isagana ibnu jariir laakiin tafsiirkaas wuxuu yidhi cid a'imadii tafsiirka lagu yaqaanay ka midoon ka haya male sidaa darteed marka waa ka leexday oo wuxuu sheegay haddii la dhaho famaa kaanuu ma aynan ahaanin liyu'minuu inay rumaynayaan kufaaru maka bimaa wixii kadabuu ay beeniyeen min qablu kuwii iyaga ka horreeyey yacni yacni quruuntii iyo qoomamkii iyaga ka horreeyey wixii ay soo beeniyeen kuwaan ma rumaynayaan kufaaru maka isaga marka wuxuu yidhi markaas waxay la noqon kartaa atawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun shirkiga iyo gaalnimada iyo baatilka ka wada dhexeeyo sidii inay isu dardaarmeen baad moodeysaa laakiin ibnu jariir wuxuu yidhi tafsiirkaas dambe wej ayuu yeelan lahaa laakiin wuxuu yidhi hayra anii laa aclamu qaa'ilan qaalahu qof yidhi ma ogi buu yidhi miman yuctamadu calaa cilmihi bita'wiili اlqur'aan oo ka mid ah dadka loo cuskado qur-aanka tafsiirkiisa isaga marka madhabtiisa ibnu jariir waxay ahayd tafsiirku waa naqli ayuu dhahayay tafsiirku waa naqli wax lasoo guuriyo waayo oo yacnii waxyaabaha qur-aanka lagu fasirayo ee wax naqli oo lasoo guuriyo waayo saa darteed marka waa in hubuud ay sugnaato a'imadii tafsiirka looga dambeeyeyna laga soo naqliyo maxaa la diidayaa marka nin aanba tafsiirkii aqoon u lahayn oo maalan waa iska luqawi bis luqada carabiga bisuu yaqaanaa waa luqawi laakiin tafa tafsiirka iyo culuumtiisa iyo kama sii raa kama sii daadegsana ka noocaas oo kalea marka lama qaadanayo tafsiirkiisa weliba khaasatan wixii uu isaga la goonin noqdo macnuhu maahan in la diidaayo tafsiirka istimbaad in lagu keeni karo oo atafsiiru bira'yi lmaxmuud in la diidaayo maaha laakiin meelo waxaa jiro laasim ay tahay loona baahan yahay in lasoo guuriyo a'imadii saxaabada iyo iyo rasuulkii iyo sala allahu calayhi wasalam laga soo guuriyo ka noocaas oo aan ijtihaadka iyo waxyaabahaas aan aqbalaynin oo kale waa in naqligiisu saxiix yahay qof muctamadana laga soo guuriyo ibnu jariir marka meeshaan sidaanuu ku yidhi waa iska ilaaliyaa isaga tafsiir aan yacnii raggii ka horreeyey aan laga haynin oo iska ilaaliyaa taas tanaa ka mida fii suurati yuusufna waa arki doonaa isagana wuxuu dhihi doonaa tafsiirku waa naqli buuba meeshaas ku sheegi doonaa haddii marka manhajkaas la raacana wax badan oo dhibaato yacnii shaqab ku ah cilmiga iyo dhib ku ah ayaa meesha ka baxayo waayo dad badan baa intay bidcooyin iska sameeyaan maxaa u daliila marka la yidhaahna aayadow kuu keena waxaa jira wax aan la samaynin qar xilligii rasuulka sal ll ly slam saxaabadu aynan samaynin taabiciin samaynin atbaacu taabiciin samaynin a'imatu lhudaa aynan samaynin ayaa qof bilaabanayaa oo samaynaa weliba dadka bilaabayo dad diineed maaha xataa waa dad marka la tuhmayo diinkooda qof baa gadaal ka imaanayo qarnigii tobnaadoo kale u imaanayo wixii ka dambeeyey ama qarnigii saddex-iyo tobnaad afar-iyo tobnaadou imaanayaa markaasuu leeyahay daliila loo hayaa maxaa u daliila ee qul bifadlillaahi wa biraxmatihi fa bidalika falyafraxuu sow ilaahay ma dhihin buu leeyahay ee aayadda ilaahay waa yidhi laakiin shalay may soo degtay aayadda qarnigii tobnaad mase qarnigii afar-iyo tobnaad miyay soo degtay intaas waa jiri jirtay lamana haayo cibaadadan rasuulkii kuma cibaadaysanin asxaabtii taabiciintii al-a'ima alarbaca maba aqooninba waxa noocaa marka aayad in lagu fasiro oo la yidhaha aayaddaanaa tusayso quruuntaasoo dhanna ay ka jaahil noqdeen wax suurtagal ah maaha haddii marka la raacayo dariiqadan ibnu jariir dhibkaas iyo shaqabkaas iyo bidcooyinkaas waa laga nasalahay marka allah wuxuu leeyahay tilka taadaas alquraa ee magaalooyinka ah naqusu waan qisaynaynaa calayka adiga korkaagaan ku qisaynaynaa min ambaa'ihaa akhbaarteeda xaggeedaanu kaaga qisaynaynaa walaqad walawallaahi qad xaqiiqe ahe jaa-athum waxaa ula timid rusuluhum rusushoodii bilbayinaati bay ula yimaadeen xujooyin cadcad famaa kaanuu ma aynan ahaanin liyu'minuu inay rumaynayaan maba aha bimaa kii kadabuu ay beeniyeen min qablu hadda ka hor kii ay beeniyeen oo markaa hadda ka hortaa in lagu macneeyo markii ballanta laga qaadayay ama hadda ka hor lagu macneeyo intaan la halaagin yacnii ka hor wixii ay beenin jireen marka la halaaga kadib ma rumaynayaan oo hadda ma ma rumaynayaan haddii la soo celiyo kadaalika sidaadaas aanu u daboolnay kuwan quluubtooda aan iimaanka uga daboolnay sidaadaas oo kale yadbacu llaahu alla oo u daboolayaa calaa quluubi lkaafiriina gaalada quluubtooda uu u daboolayaa alle kuwan sida aan quluubtoodii aanu u daboolnay oon iimaankii uga daboolnay yaa gaal kasta gaaladii marka alla uu quluubtooda u daboolayaa ay kamaa tabaca allaahu siduu alla u daboolay alaa quluubi calaa quluubi haa-ulaa'i kuwan quluubtooda uu u daboolay aladiina kafaruu birabbihim rabbigood ku gaaloobay wacasow rusulahu rusushiisa caasiyey xataa jaa-ahum ba-sullaahi ilaa ilaahay cadaabkiisa uu u yimid kadalika sidaadaasoo kale yadbacu uu u daboolayaa alleh calaa quluubi lkaafiriina gaalada quluubtooda marka kadalika yadbacu llahu calaa quluubi lkaafiriina wasfigan oo gaalnimada in la sheego quluubtii baa la daboolay baa la leeyahay gaalnimadii wasfigeediina waa la sheegay maxaa laga faa-iideysanayaa waxaa laga faa-iideysanayaa qalbiga in la daboolo waxa sababay waa gaalnimada wasfigan marka waxaa kadalika yadbacu llahu calaa quluubi lkaafiriina waxaa lagugu shee waxaa lagugu sheegayaa kufrigu inuu yahay waxa qalbiga daboolo bidcada iyo macaasiduna way daboolaan iyagana quluubta laakiin gaalnimada sida ay u dabooleyso wax ka daran ma laha walidaalika marka kufrigu waa cudur aada u daran qofku waa inuu ka fogaadaa aadna iskaga ilaaliyaa wamaa wajadnaa liakharihim min cahdin wain wajadnaa akharahum lafaasiqiin wamaa wajadnaa ma aanan helin oo kama aanan helin liakharihim badankood uma aanan helin min cahdin min wafaa'in bicahdin oofin oo ballan la oofiyo ma aanan ka helin badankood wain wajadnaa wain hushaaniya wajadnaa waan waxaanu ka helnay akharahum badankood lafaasiqiina inay yihiinaan ka helnay ballan oofin lagama helina fisqiyaa laga helay wamaa wajadnaa ma aanan ka helin liakharihim iyaga badankood ma aanan ka helin oo uma kama uma aanan helin min cahdin wax ballan ah ay cahdan minta waa zaa-ido waaye xagga icraab ahaanta marka ballankana waxaa loo jeedaa ballan la oofiyo walidaalika waxaad leedahay qofka hebel ballan ma laha fulaanu laa cahda lahu hebel wax ballana ma laha maxaad ka wadaa marka ballan ma laha ballan oofin ma leh waay marka wamaa wajadnaa liaktharihim min cahdin ballan oofin ballan ay ilaalinayaanay oofinayaan ma aanaan ka helin badankood waana sidaasoo de ninkii laga waayey allihii abuuray oo arsuqay oo maamulaya oo u naxariista badan ninka aan u ogolayn inuu u hogto oo u hoggaansamo oo isu dulleeyo ninka aan ogolaanin ee arrintaa iyadaa ka santaagay ballanta ou haayaa waa maxay wax ballana uu leeyahay ma laha nacam wax ballan ah uu leeyahay qofkaasi ma laha dadka waxay leeyihiin qaarkood adig maxaa kaa gale isaga iyo rabbigiis iska dhaaf waxaan kala fiiri dadku waxay rabaan marka iyagu inay wax walba ka hadlaan saan u soco saan ha yeelin way ku dhahayaan marka adduunye iyo ay tahay war diintii ilaahay waa sidaan markaad tiraahdidna may ani anigii ilaahay noo kala dhexbax aniga ma wakiil baad adiga ilaahay iiga tahay waxaasuu marka markiiba la soo boodahay oo adiga yaad wakiil u tahay markaad dadka sidaan hala sameeyo waxaan hala raaco marka aa leedahay yaad wakiil u tahay qofkii marka wixii adduunyada ahaana wuxuu rabaa in dadka ay isu sheegaan adduunyadooda wixii u fiican oy isfaraan oy is-amraan haddaan amar iyo ismaqal jirin adduunyo adduunyadu inay xumaanayso waa og yahay laakiin diintii marka la farayo wuxuu leeyahay maya ani saan rabaan u joogaya adiga maxaad aniga iigu mashquulsan tahay uu ku leeyahay bani aadan aan bani aadam kale ku mashquulsanayn maba jiraba adiga laftaada saa dhahayo dadkaad si kale ugu mashquulsan tahay laakiin shaydaankaa xaggee xagga dadka u leexleexinaya wamaa wajadnaa ma aanaan helin liaktharihim badankood uma aanaan helin min cahdin ay min wafaa'in bicahdin ballan oofin iyagoo ballan oofinaya ma aanaan arkin oo wax ballan oofina kama aanan uma aanan helin iyaga oo ballantii marka ilaahay abuurtay inay keligii caabudaan bay ka tageen wa in wajadnaa intaani waxaa bannaan mukhafafa min athaqiila in laga dhigo laamkuna laamulfaariqa ou noqdo wa in wajadnaa wainhu sha'niya wajadnaa waanu helnay akharahum badankood la faasiqiina faasiqiin inay yihiin baanu helnay ama in laga dhiga inta laga dhiga naafiye laamkuna bimacnaa ilaa laga laqbeeyo oo markaa macnuhu uu noqdo wain wajadnaa wamaa wajadnaa ma aanaan helin akharahum badankood la faasiqiina ilaa faasiqiina inay yihiin maahane kuwa ilaahay daacadiisii ka baxay inay yihiin maahane wax kale ma aanan ka helin oo ballantii ballantii marka ay burinayaan ثma bacثnaa min bacdihim muusaa biaayaatina ilى fircawna wamalaئihi fadalamuu biha halkan marka waxaa ka bilaabmayso ilaa iyo suuradda ku dhowaad dhammaadkeeda laga lagaga dhowaado qisatu nabi yani muusa calayhi الsalaatu wasalaam nabiy llaahi muusa qisadiisa iyo wixii firco isaga iyo fircawn wixii dhex maray oo cibar fara badan ay ku sugan yihiin suuraddanna mawaaqifta qaar aad baa loogu kala dhigdhigay meelaha qaarna waa la duuduubay oo meelo kale ayaa qur-aanka looga tafsiilinayaa marka alla wuxuu leeyahay uma markaa dabadeed bacanaa waxaanu dirnay waxaan soo bixinay min bacdihim iyaga gadaashooda ambiyada iyo rususha gadaashooda muusaa baanu soo bixinay nebiyullaahi muusaa biaayaatinaa baan la soo bixinay aayadaheenna ilaa fircawna baanu usoo bixinay fircawn intii ka ah iyo wamala-ihii kooxdiisii fadalamuu way dulmiyeen bihaa biaayaatinaa aayaadkeennii bay dulmiyeen tadmiin ayaa ku jira marka fadalamuu ay fakafaruu way ku kufriyeen waay bihaa ay biaayaatinaa bay ku kufriyeen dalama ba laguma gudbiya sida badan fadalamuu bihaa tadmiin baa la gelinaa marka dalamuu ayaa waxaa laga macnaynaa ay fakafaruu way ku kufriyeen bihaa marka ba waa lagu gudbin karaa ay biaayaatinaa bay ku kufriyeen waxaa kaloo bannaan in ba-da laga dhiga sababiye in laga macneeyo marka ay noqoto fadalamuu way dulmi faleen anfus way dulmiyeen anfusahum nafahoodii bay dulmiyeen bihaa bisababihaa aayaadkeennii sababteeda ayay waxay ku dulmiyeen nafahooda sidaana marka waa laga macnayn karaa fandur fiiri kayfa sida kaana uu ahaaday caaqibatu lmufsidiina kuwa wax fasaadiyo cirib dambeedkooda sida uu noqday bal fiiriya marka fandurka jumladan dambe iyo qeybta hore calaaqada ka dhexaysa waa maxay fadalamuu bihaa aayaadkii bay dulmiyeen say ku dulmiyeenna meel meesh ayaa aayaadkeennii wixii ay mudnaayeen iyo meeshii ay mudnaayeen ma aynan dhigin dulmina waxaa la yidhaha wadcu shayi fii hayri maxallihi shayga booskiisa boosaan ahayn in la dhigo marka haddii aayaadka booska ay leeyihiin waa maxay in la rumeeyo la barto macaanideeda la fahmo lagu tadaburo lagu camal falo lagu xuguntamo haddii marka intaas ay ka qaadeen oo iska beeniyeen aayaadkii way dulmiyeen marka ilaa iimaana munaasab u ahaa kufri bay kala hortageen waxaa kaloo jumlada dambe aan ka qaadanaynaa aayaadka alle oo lagu kufriyaa inay tahay acdamu fasaadin calaa wajhi اlardi fasaadka dhulka korkiisa ugu weyn waa in ilaahay aayaadkiisa lagu kufriyo marka alla wuxuu yidhi aayaadkeennii baa nebiyullaahi muusa la soo dirnay fircown baan usoo dirnay iyo wamalaa'ihi fadalamuu way ku kufriyeenoo way dulmiyeen bihaa aayaadkeennii bay ku kufriyeen fandur fiiri kayfa sida kaana uu ahaaday caaqibatu lmufsidiina kuwa dhulka halleeyo oo dhulka fasaadiyo cirib dambeedkooda sida ay ahaatay baleeg ayb marka fasaad dhulka la halleeyo ama lagu la fasaadiyo kan ugu weyn oo aayaadka alloo lagu kufriyo maantana kaasaa islaax laga dhigaa isagii isagiibaa islaax laga dhigaa aayaadkii alle dhulka inay maamulaan oo laga dambeeyo oo dadka ay yacni ilaahay ilaahay abuurtay ay ka dambeeyaan oo aayaadka alle loo xugun tagana waxaa laga dhigayaa fasaad iyo dhib marka bal fiiri sida ay xaalku isku bedelay oo dadka yacni shaydaanku sidau uga qaalib noqday wa qaala muusaa yaa fircawnu inii rasuulu min rabi اlcaalamiin wa qaala muusaa muuse nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi yaa fircawnu fircawnow inii aniga rasuulun ayaan ahay kula diray oo ilaahay xaggiisa yani kula soo diray min rabi اlcaalamiina rabuulcaalamiin xaggiisa laga soo diray marka min rabi اlcaalamiina wuxuu uu leeyahay isagaa rabbinimo sheegan jiray maadaama uu rabbinimo sheegan jiray wuxuu leeyahay waxaagu waa beene rabbina ma tihiide caalamkan rabbigooda ood adiguba og tahay ayaa aniga isoo diray marka rabbi baa jiro caalamkan oo dhan marka rabbulcaalamiin oo dhan yacni caalamka o dhan rabbi u ah wa qaala muusa muuse wuxuu yidhi yaa fircawnu fircawnow inii aniga rasuulun kula soo diray baan ahay min rabbialcaalamiina laga soo diray xaqiiqun ana anigu xaqiiqun mid uu ku mid uu ku laasimay yaan ahay calaa anlaa aquula bianlaa aquula inaanan dhihin cala llaahi alla korkiisa ila alxaqa xaq maahane wax kale inaanan dhihin ku arrintaa ay ku laasimtay oy dushiisa ahaatay baan ahay qad xaqiiqe ahe ji'tukum waxaan idinla imid bibayinatin xujo cad xujada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay fa arsil ee dir oo sii daah macii aniga la jirkayga bani israa'iila reer bani israa'iil iska sii daah oo iska yacni reer bani israa'iil igu dar oo iska sii daa ardulmuqadasa oo markaa yacni ardada nebiyullaahi yacquubna markaa yacni iyo nebiyullaahi isxaaq iyo ibraahim iyo ay joogeen ah qaala wuxuu yidhi fircawn in kunta haddaad tahay ji'ta inaad la timid biaayatin aayad fa'ti la kaalay bihaa aayadda la kaalay in kunta haddaad tahay adigu min asaadiqiina kuwa run runta sheego fa alqaa waa riday muuse casaahu ushiisiibuu riday faidaa hiya waaba iyada oo hucbaanun mas good ah mubiinun cad markaa oo ay markaa yacni shanigiisu uu cad yahay wanasaca wuu siibay yaddahu gacantiisiibuu siibayoo jaabkiisiibuu ka siibay faidaa hiya waaba iyada oo baydaau tu cad ah linnaadiriina kuwa arkayo u cad intaabaa marka dhex martay xaqiiqun xaqiiqun calaa an laa aquula xarafkaani naafici wuxuu aqriyay xaqiiqun calaya an laa aquula acala allahi ila alxaq marka isaga qiraa'adiisa ishkaal badan ma laha xaqiiqun yacnii waxaa dhab ah oo laasim ahoo xaq ah calaya aniga korkeyga laasim igu ah iska fududahay qiraa'ada marka qiraa'at ljumhuur oo calaa in la aqriyo ah xaqiiqun calaa an laa aquula ishkaal baa iyada ku jira oo ishkaalkaa dartiina marka ilaa saddex tafsiir meelahaas ay u sheegaan mid wuxuu yahay calaada in bimacna baa laga macneeyo calaana ba xuruufuljari yanuubu bacduhu bacdan walaa taqcuduu bikulli siraatin soo sooma marin walaa taqcuduu calaa kulli siraatinaa ba'daa lagu macneeyey ba oo bimacnaa calaa-a waa taas calaa oo bimacna albaa ahna tan waayo xaqiiqun calaa an laa aquula xaqiiqun bian laa aquula ayb macnaha labaadna waxaa weeyaan calaada in la daayo sideeda xaqiiquntana la tadmiiniyo ficil calaa ku gudbi karo ficilkaasna waa xariisun oo markaa uu noqdo xariisu xaqiiqun ay xariisun ana anigu xariisun mid aada ugu dadaal badan oo ugu dadaalaya ayaan ahay calaa an laa aquula inaanan dhihin korkeeda calallaahi alla korkiisa ila alxaqa maahe wax kale inaanan ka dhihin marka xaqiiqun bimacnaa xariisun in laga macneeyo sidaas iyaduna waa markaa tafsiir labaad labadaas baana ugu yacnii badan tafsiirka kale marka qalbi ayaa ku jira oo yaa yuu leeyahay waa marka tafsiir isaga markaa labadan kalaa marka aada u xoog badan oo ama in calaada bimacna alba laga macneeyo ama sideeda in loo daayo xaqiiquntana xariisun laga macneeyo macaani kalena marka meesha iyaduna way jiraan oo macaanidaas kale waxaaba ka mid a xaqiiqunta in lagu istaago calaa an laa aquulana marka maxduuf loo soo qadaro oo markaa yacni la yidhaahdo ursiltu calaa an laa aquula oo markaa macnuhu ou noqdo wa qaala muusaa yaa fircawnu inii rasuulun baan ahay min rabbi alcaalamiina rabulcaalamiin xaggiisa laga soo diray xaqiiqun dhab waay xaqiiqun waa dhab calaa an laa aquula ursiltu waa la isoo diray calaa an laa aquula inaanan dhihin korkeed ayaa la igu soo diray calallaahi alla korkiisa ila alxaqa run maahane wax kale aanan ka dhihin sidaasna sheekh maxamed ilamiin ishanqiidi baa doortay ayb qad xaqiiqe ahe ji'tukum waxaan idinla imid bibayinatin xujacad xujada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay baan idinla imid ee faarsil dir macii aniga la jirkayga xaalay yihiin bani israa'iila reer bani israa'iil ama faarsil dir macii aniga ila dir bani israa'iila reer bani israa'iil dir maxaa laga wadaa marka adliqhum faraha ka qaad waa sii daa wakhallihim iska sii daa yadhabuuna macii aniga ha ila tagaan xaysu yashaa-uuna meeshay doonayaan ha ii raacaane dadkan iyo aniga noo kala dhexbax ii daa waa dadkaygii xag allaa la iga soo diray mugdigii baan ka bixinayaa adiga inaad addoonsato sax maaha ood iska addoonsato ood iska gumaysato dadkan faraha iiga qaado ii daa anaaba kaa wadanaya markaas naam isagana markaasi wuxuu ka keeni jiray meelahaas fogfog masar buu keeni jiray si ay qibdiyiinta ay ugu noqdaan dad marka addoomo u ah oo ay ku shaqaystaan meeshaa marka waxaa iyadana aayadda ka muuqanayo markii uu yidhi nabiy llaahi muusa inii rasuulu min rabbi lcaalamiin halkan fircawn ma diidin marka rabulcaalamiin inuu jiro keliya inaad rasuul tahay xujo ii keenu waxaa ka muuqanaya marka meeshaani inuu aqbalsan yahay rabbi inuusan isaga ahayne rabbi ka sarreeyo uu jiro wouna aqbalsanay fircawn oo wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulma waculuwa qaala laqad calimta maa anzla haulaai ilaa rabu الsamaawaati walardi basaa'ir wainii la adunuka ya fircawnu mahbuura marka wou ogaa markuu leeyahay qaala wmaa wamaa rabuulcaalamiin marku dhahayo waa isyeelyeela madax adeyg iska iyo macangegnimo uun iska waayo ogaal la-aan ma aha ayb meesha iyadana fa arsil maciya bani israa'iila dadkan marka ii dir qofku markuu cibaadada rabbigiis garto oo rabbiga isaga abuurtay uu caabudo xornimo markaas u dhadhamina nacam dhab ah inta kale qofku waa addoon iyow addoon u yahay nafta labadiisa kalxamood ku dhex jirto iyo shaydaan buu addoon u noqonaa laakiin qofku markuu ilaahi abuurtay addoonnimo ou u qiro u oggolaado rabbi subxaanahu watacaala awaamirtiisa uu ka dambeeyo qofkaasi waa xor dadka marka waxaa lagu gumaystaa waxaa laga saarayaa baa la yidhaha hadda addoonnimada xornimaa loo saarayaa laakiin saas ma aha dadkii waxaa la rabaa in laga dhiga maadiyiin kow dad uun subaxdiina shaqo tago galabtiina soo hoydo yacni keliya calooshooda waxay ku shubaan iyo guri ay degaan guriga ijaarkiisa iyo waxa la cuno keliya dad u nool ayay dowladuhu maanta dadka ka dhigaan dowlado badan oo xadaarad iyo ilbaxnimo sheeganaya oo dadkooduna habkaasay u nool yihiin walidaalika qayb ya dad yaroo lacag haysto bunuug iyo ayaa dadka iska addoonsado qofku markuu wax waay wax u baahdaba oo markaa nafsadiisu ay wax u muhato bangibuu intuu tago ribo iska soo buuxina markuu ribadaa iska soo buuxiyana cumrigiisa inta ka dhiman ayagoo u shaqaynaa welwel badanaa hayo haddii shaqada ay ka baaba-do ama ay ka dhammaato waxaa laga yaabaa inuu isdilo waayo meelow wax kasii gudi kara ma laha wixiisana marka bangigaa ku kala yaacaya iyo bunuugta iyo inshuransyada kambaniyada marka caymiska uu ku jira iyo ayaa halmar ku yaacaya xornimo marka ilaahay in la caabuday agt ay xaggaas ay taallaa walidaalika wuxuu yihi shaacirkii addoonnimada iyo markuu ka hadlayey harabuu min alriqi aladii khuliquu lahu fabuluu biriqi nafsi washaytaani dadku waxay ka ordeen buu yihi ay ka ordaayaan addoonnimadii loo abuuray ay ka ordaayaan markaasaa waxaa lagu ibtileeyey oo lagu imtixaanay naf iyo shaydaan inay addoomo u noqdaan marka haddaad ilaahay addoonnimadii addoon inaad u noqotaa ka cararto shaydaan iyo naf unbaad addoon u noqonayn iyo wax kasii liito ayaad addoon u ahaanaysaa marka macnaha xornimadee dhabtaa in la fahmaa aaday muhim u tahay oo qofku inuu rabbigiisa aqoonsado caabudo awaamirtiisana uu fuliyo waa xor qofkaas waana qof markaa yacni qanaaco ayuu hela qaala in kunta ji'ta biaayatin faأti bihaa qaala wuxuu yihi muuse yani fircawn in kunta haddaad tahay ji'ta inaad la timid biaayatin aayad mucjizo faأti bihaa la kaalay mucjizadaada in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegayo faalqaa casaahu faalqaa markiiba markaa yacni wuu tuuray muuse casaahu ushiisiibuu tuuray fa idaa hiya waaba iyadoo ushii thucbaanun good ah mas ah mas weyn mubiinun oo cad oo la arkaayo thucbaan marka waxaa la yidhaha addakaru alcadiim min alxayaat abeesooyinka ama yacni masaska maska weyn ee labkana ah yani ka ka labka ahe weyn ayaa la yidhaahdaa af soomaaliga waa good un good ayb faidaa hiya thucbaanu mubiinu wanazaca yadahu wanazaca wuxuu siibay yadahu gacantiisii oo jeebkiisii ku jirtay ayuu soo siibay faidaa hiya waaba iyada oo baydaau cad linnaadiriina kuwa fiirinaya u cad yani dhaldhalaalaysoo birqay birbirqayso qof walboo arkayaba u cad ayb marka midna gacantiisii waaye midna marka wax kaloo isaga aan jirkiisii ahaynoo bannaanka oo ushii waaye qaala almala-u qaala wuxuu yidhi almala-u kooxdii waxay dhaheen mala-i min qowmi fircawna fircown qowmkiisa xaal ay ka mid yihiin ina haadaa kan la saaxirun weeyaan mid saaxir oo caliimun aada sixirka u yaqaano cilmi badan yuriidu kaa kaas oo yuriidu doonayo an yukhrijakum inuu idin saaro u idin bixiyo min ardikum dhulkiina uu idinka bixiyo rabo waay ee famaadaa maxaybaa ta'muruuna aada faraysaan maxaad amraysaan yani maxaad ku talinaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen arjih dibdhig arrintiisa arjih dibdhig arjih arjihuna waa la akhriyana qaaluu waxay yidhahdeen arjih dibdhig oo arrintiisa gadaal u dhig isaga iyo wa akhaahu walaalkiis wa arsil dir filma yacni filmadaa-ini magaalooyinka waaweyn dhexdooda xaashiriina kuwa marka dadka soo ururiyo saxarada iyo dadka sixirka aada u yaqaan dad soo ururiyana magaalada u dir ya-tuuka way kuula imaanayaan bikulli saaxirin saaxir kasta ayay kuula imaanayaan kaas oo caliimin cilmi badan taladii marka sidaasay ku gooyeen qoladii isaga marka la taliyayaalkiisa ahaa qaala almala-u mala-i waxay yidhaahdeen kuwii madaxyaweynta ahayo ee markaa yacni majliska fircawnna ku weynaa min qowmi fircawna fircawn qowmkiisa xaalay ka mid yihiin ina haadaa kan la saaxirun weeyaan saaxir saaxirka oo caliimun aada u cilmi badan oo sixirka aada u yaqaan yuriidu wuxuu rabaa marka fircawn baa hadalkan dhahaya marka yuriidu wuxuu doonayaa ama saaxirka oo yuriidu doonayo an yukhrijakum marka haddii marka yuriidu saaxirkii un laga sii sifeeyo ee waxa hadlaayeyna ay ahaayeen qaala almala-u la yidhi yacni majaazan isaga marka inuu u hadlayo waa dhici kartaa oo iyaguna ay dhegeysanayeen yuriidu wuxuu rabaa an yukhrijakum inuu idin bixiyo wuxuu la hadlayaa markaa dadkii aqbaada ahayo qibdiyiinta ayb yaa macshara alqibt wuxuu rabaa ninkan inuu idin bixiyo min ardikum dhulkiina xaggeeda inuu idinka saaro masar inuu idinka bixiyo oo iyaga ay qaataan ayay rabaan tamwiih baa marka ku jiro nebiyullaahi muusa ma dhihin magaaladan aan rabaa iyo ka bax magaaladan iyo mulki baan u dagaala midna ma dhihin laakiin dadkou qaldaan wuxuu rabaa inuu yidhaahdo rasuulnimadiisii inuu inta hoos u dhigo ou inkiro uu yidhaahdo ninkan yacni wuxuu rabaa inay magaalada idinka bixiyaan marka wuxuu dhiilo iyo marka wuxuu abuurayaa dadka waxmagaradkaa quluubtooda iyo ayuu isticdaaf ku sameynayo waa beer dulucsana nin wax u haayo iskaga dhigayaa meel ay ka kici karaan ayuu ka kicinayaa marka nacam magaaladii baa la rabaa in laydinka bixiyo warkaalaya soo baxay saasuu rabaa inuu yidhaah halaga hortago marka mar walbana dade qofku markuu saaxiibu mabda' yahay oo ou dacwo ama mabda' ou wado ou fidinayo waxyaabahaas marka iska ah iska sheeka xariirta ah oo dadka lagu sirayo caqligaabta ah inuu ku saamoobo maba ahan banaan dantiisa un inuu ka wato yay tahay mar walba adiga ulajeedadaada waxaad arkaysaa dad ka warramaya sidaanuu ka wadaa waxa uu sameynaya waxaan ula jeedaa kanuu ula jeedaa ee dantaasuu ka leeyahay iska ilaaliya dad dhahayaad arkaysaa xaqiiqduna marka sidaas inaynan ahayna badan famaadaa maxaybaa ta'muruuna aada amraysaanoo maxaa faraysaan khabarku marka can qowmi alkhabaru bidalika can fircawn waay hadda kan fircawnna lama sheegin tan oo kale marka kalaamka carabta waa lagu arkaa iyadoon fircawn la wax aan la soo xusin haddana hadalkii siyaaqii in isaga uu u laabto way dhici kartaa famaadaa maxaybaa ta'muruuna aada faraysaan qaaluu waxay yidhaahdeen mala-i arjih dibdhig yani maxaa la dibdhigayaana laba tafsiiraa ku jirta akhirhu arrintiisa wax yar gadaal iskaga dhig tafsiirka labaadna arjih ay ixbishu xabsi ku taag xir isaga dhan xabis qataada tafsiirkaas labaad ku fasiray kan horena ibnu cabaas meeshaa marka waxaa ku jiro maxay rabaan iyaga marka markay leeyihiin arrinta muuse arrintiisa iyo haaruun dib u dhig maxay ka wadaanna wagaayatu maa yuriiduunahu waxay ka rabaan waxay tahay annahu in qatalahu hadduu markiiba kusoo boodo ou dilo dakhalat cala annaasi shubhatun dadka shubha gelayso shubhadaasay diidayaan marka waayo mar allaala markii uu yimidba hadduu hore ka dilo dadku waxay isleeyihin war ninkan maxaa arrintiisa horta loo hubi waaye maxaa loo ogaan waaye xujaa loo waayey lagala hortago markaasaa seef iyo xabad lagala hortegay taasay marka diidayaan iyagana marka laakinahum aatharuu waxay doorteen an yaglibahu bilxujati haddii ninkaani uu yahay nin hadda awalba sixir iyo uun ku koobnaa wixiisa aan ka adkaanay leeyihiin markaan ka adkaana bannaan cad aan ku dirno dadweynuhu markaas waa qancayaan waa la qanci karaan laakiin waa yimid horaa laga dilay waxaa la isleeyahay maya ninkan yacni armaa waxa loo dilaa meesha ku jiro oo ninkaan hadday xujo iyo aan ay jirto maxaa xujada loogu keeni waayo looga xujo badi waayaa la isleeyahay daa'imanna dadka meel degan dad caqlileh iyo dadaan caqli lahayn ay isugu jiraan wax magarad ah wax magaradka ayaga kuwa mar walba iska soo boodo wax iska dilo oo sidii inay dil wax ku dhammaynayaan oo kale u arka waay dadka marka caqliga u saaxiibkaana arrimaha siday iskugu xirxiran yihiinay si ay u ogaadaan oy u helaan kuma degdegaan sida hadda tan oo kale ay sameynayaan qoladan ya-tuuka yacni qaaluu waxay yidhaahdeen arjih dibdhig isaga iyo wa akhaahu walaalkii wa arsil dir xaashiriina kuwa dadka soo ururiyo dir oo dadka saaxir saxarada oo sixirka aada u yaqaano soo ururiyo dir fil madaa-ini magaalooyinka waaweyn dhexdooda ku dir ya-tuuka way kuula imaanayaan bikulli saaxirin ku kastoo saaxir ah kaas oo caliimin aada u yaqaana sixirkoo ku ogaal badan wa jaa-a waxaa yimid assaxaratu baa yimaadeen kuwii saxarada ahaa way yimaadeen fircawna fircawn ayay u yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen ina lanaa innaga waxaan leenahay la ajran ujro ayaan leenahay ujro lacag waxaan marka qaadanno ayaan leenahay in kunnaa haddaan ahaano naxnu innaga alghaalibiina kuwa adkaana kuwa adkaado kuwa adkaaday haddaan ahaano aji ujraan leenahay xarafkan marka qaaluu inna lanaa xafs can caasim sidaas u akhriyey sidoo kale labada alxirmiyaan ayaguna sidaasay akhriyeen xirmiyaan marka waa ibnu kathiir iyo naafic ina lanaa laajran yay akhriyeen ina lanaa laajran marka la akhriyeen laba tafsiir baa gelayso in khabar laga macneeyo oo ay yidhaahdeen aji ujraan leenahay ogow haddaan adkaano waa khabar marka ama in la yidhaha ina loo soo qadaro hamsatu istifhaamo a ina lanaa laga laqbeeyo miyaan leenahay la ajran ujro in kunaa naxnu lgaalibiina haddaan ahaano ayb inta kale marka ibnu kathiir iyo naafic iyo xafs can caasim marka laga imaado inta kale a ina ayay akriyeen bilistifhaami ayb hamzadii marka yay yay akriyeen ama hamzada musahalaha laga dhigo ama muxaqaqaha laga dhigo sidaa uun hamzay akriyeen istifhaamay akriyeen ayb a-ina lanaa marka haddii la yidhaha ma leennahay waayo annaga la ajran ajri yacni miyaan leennahay ujro qaaluu waxay yidhaahdeen ina lanaa waxaan leennahay annaga la ajran baanu leennahay ujro waxaa loo nakireeyey marka altankiiru litacdiim weyneyn yani waxay rabaan inay yidhahdaan wax weyn baan yeelanaynayo ogow haddana shayga mararka qaar waxaa loo nakireeyaa litacdiim shayga in la weyneeyo hadda marka weyneyntaas bayna u jeedaano wax weyn oo ujro ah baan kugu yeelanaynayo niho ogow qaala wuxuu yidhi fircawn nacam haa wainakum idinku lamina almuqar haa lakum lujratu ujraad leedihiin wainakum idinkuna weliba la min almuqarabiina kuwa la dhoweeyo ayaad ka mid ahaanaysaan meeshaan marka mufasiriintu waxay dhaheen hada yadullu waxay tusaysaa calaa anahum kaanuu caalimiina biannahu cabdun caajizun nimankaas saxarada ah way ogaayeen fircown addoon caajisa inuu yahay leanna ayagooba u baahday hadduu rabbi yahay muxuu ugu baahday ayaga kaalaya ka qayb yacni muuse ii xujeeya oo iiga adkaada waa lay haayaa way marka haddii la hayo marka isaga sidee u noqon karaa marka rabbi inay iska tororog tahay soo ma arkaysa rabbinimada uu sheeganayo waa la ogaayey waxba rabbi inuusan ahayn kuwa la joogana waa yaqaaneen iyagana waa isagana waa is ogaa saa darteed marka fircown wuxuu u baahday saxaradaas uu u baahday nin marka saaxir u baahan oon ka maarmaynin saaxir muxuuba yahayba wuxuu yahay ma leh walidaalika dadka saxaa iyaguna waxbay iska dhigdhigeenoo waxay yidhaahdeen shardi bay galeenoo ina lanaa la ajran in kunaa naxnu lghaalibiin ujiraan kaa rabnaa ayay dhaheen haddaad ujro bixinayso waa gelaynaa naga waxbay iska dhigayeen saaxir ogow iyo nin qeyb ka waramo wuxuu wax iskaga dhigaa nin iimaan la ama iimaankiisu eber iska yahay kaasuu wax u yahay wailaa amaama almu'miniin wax ay yihiin ma laha waana dullaysan yihiin walidaalika kuwaan ku dhahayo wax kaa maqanaan kuu sheegaa iyo adduunyadaan isku haayaa iyo haddaan aniga marka aan wax kuu sameeyo maalku yacni maalku waa kugu soo shubmayaa iyo kursiga weligaa lagaama qaadaayo iyo kuwa waxaas daldalaya dad wax magaradoo aan iimaan lahayn unbay ka yay wax kaga helaan wailaa hadday ayagu wax yihiin may ayaga isa siiyaan kursiga kursiga may ayaga isgeeyaan dad ka faqrisan waa yaryihiin kuwaas weligaa arki maysid caraaf hanti haysto ma arkaysid waa kuu imaanayaa waxbaan kuu sheegaa buu kule faalaan kuu dhigayaa de faalku haddii uu marka haddii wax lagu helaayo maal iyo wax lagu helaayo mau isaga ku helo wax ka dullaysan oo ka wasaq badan oo ka dhar xun oo ka yacni qaab daran ma leh ka kuwaasuu marka u baahday fircoon saxaradaasuu u baahday qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusa muusow qaala wuxuu yidhi nacam haa waina yani qaala wuxuu yidhi fircown nacam haa ujro waa leedihiin wainakum idinkuna la min almuqarabiina kuwa la soo dhoweeyo yaad ka mid ahaanaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusa muusow imaa an tulqiya inaad tuurto mafcuulkii tulqiya aawe waa maxduuf imaa an tulqiya inaad riddo oo aada tuurto casaaka ushaada iyo waimaa inaan waimaa an nakuuna inaan ahaano inaga naxnu inaga aan ahaano almulqiina kuwa ridaayo waxa gacmaheenna ku jiro inaa adiga riddo ama inaan inaan anagu ridno meeshaas marka maxay ka wadaan ma nabiyullaahi muusa may ixtiraamayaan ay ku ayay weyneynayaanoo maxay u leeyihiin ama inaad adiga bilaawdo ama annaga aan bilaawno ixtiraam iyo hadda tacdiim ma joogaane macnaha marka ay hadalkan u leeyihiin waxay tahay waxay rabaan bal horta waxa uu haayo hala arko mar walba qofku wuxuu rabaa yacni qofka kale inuu uga hormaro haddii wax la ysku baxaayo bal adiga waxaad hayso horta aan arko saasay ka tahay ma si kale maaha imaa an tul qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusa muusow imaa an tulqiya inaad tuurto oo aada riddo casaaka ushaada wa imaa an nakuuna inaan ahaano naxnu anaga almulqiina kuwa ridayo yani labadaa mid dooray leeyihiin qaala waxa uu yidhi nabiyullaahi muusa alquu rida oo tuura falamaa markii alqow ay rideen saxaruu waywaxay sixreen acyuna annaasi dadkii indhahoodii bay sixreen wastarhabuuhum way cabsi geliyeen wajaa-uu waxay la yimaadeen bisixrin sixir sixirka oo cadiimin aada u weyn bay la imaadeen marka aayaddan waxay sheegaysaa sixirkoodu indha sarcaad inuu ahay khayaal yani dadka indhahooday waxaa waxa ay tuureen waxaysan ahaynay dadka indhahooda uga dhigeen indha sarcaad qaala waxa uu yidhi alquu tuura oo rida waxaad haysaan falamaa markii alqow ay rideen saxaruu waxay sixreen acyuna nnaasi dadkii indhahoodii bay sixreen wastarhabuuhum yani ay arhabuuhum way cabsi geliyeen istafcala bimacnaa afcala laga laqbeynayo wa jaa-uu waxay la yimaadeen bisixrin bay la imaadeen sixir sixirka oo cadiimin aada u weynin badan bay la imaadeen wa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa muusa muusaan u waxyoonnay an alqi ay alqi tuur oo rid casaaka ushaada rid tuur fa idaa hiya waaba iyada oo talqafu gurbinayso maa wixii ya'fikuuna ay gedinayeen xaqa baa ay baatil u gedinaayeen oo ay markaa yacni sidaa ay yeelayeen wixii ay dhoodhoobayeen ayayba markaa gurbinaysaa fa waqaca waxaa dhacay oo muuqday alxaqu xaqi ayaa muuqday wa batala waxaa buray maa kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna ay yacmaluunahu inay samaynayeen faqulibuu waa laga adkaaday hunaalika meeshaas waa looga adkaaday wanqalabuu way gadoomeen saaqiriina xaal ay yihiin kuwa dullaysan iyagoo yaryar oo dullaysan bay meeshii ka ka gadoomeen wa ulqiya waa la riday asaxaratu saxaradii waa la riday iyagana saajidiina xaal ay yihiin iyaga oo sujuudayo qaa'iliina xaal ay dhahayaan yani qaaluuda bimacnaa qaaluu xaal ay dhahayaan aamanaa waan rumaynay birabbi alcaalamiin aan rumaynay rabbulcaalamiin rabbi muusaa muuse rabbigiisaan rumaynay iyo wahaaruuna haaruun halkaasaa marka arrintii marka ay ku dhammaatay wa awxaynaa ilaa muusaa muusaan u waxyoonay an alqi ay alqi rid casaaka ushaada rid oo tuur fa idaa hiya waab iyada oo talqafu xafsa can caasim wuxuu aqriyey talqafu min lafiqahu min lafiqahu lafqan wa lafaqaanan talqafu waxay gurbinaysaa w inta kalena waxay aqriyeen faidaa hiya talaqafu ayb faidaa hiya waa iyada oo talaqafu yacni gurgurbinaysa waayo markaa hadba yani oo ay laqayso ay qabqabanayso maa wixii yafikuuna ay soo dhoodhoobeen beentii ay soo dhoodhoobeen iyay markaa yani gurbinaysa fawaqaca alxaqu fawaqaca waxaa dhacay oo soo muuqday alxaqu xaqii baa daahiray oo muuqday wa batala waxaa baaba-ay oo buray oo meesha ku buray maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen faqulibuu waa laga adkaaday hunaalika meeshaa waa looga qaalib noqdo waa looga adkaaday wanqalabuu way gadoomeen saaqiriina xaal ay yihiin iyagoo markaa yacni dullaysan wa ulqiya waa la riday asaxaratu saxaradii saajidiina xaal ay yihiin iyagoo sujuudayaa la riday hal mar baa marka yacnii ikraah iyo qasbid maahane hal mar bayba geb waaba dhaceenba sida ay markiiba wax u dareemeen geb wayba dhaceenba markii ayagoo sujuudsan qaaluu qaa'iliina xaal ay dhahayaan aamanaa waxaan rumaynay birabbi alcaalamiin aan rumaynay rabbulcaalamiinna waa aya rabbi muusa baan rumaynay muuse rabbigiisa iyo wahaaruuna haaruun rabbigiisaan rumaynay qaala fircawnu fircawn waxa uu yidhi aamantum a aamantum xafsa meeshaan aamantum buu akhriyay xafsa can caasim fii jamiici lqur'aan marka aamantum taas ayuu akhriyey heyrkiisna hamsatu istifhaam muxaqaqa ama musahalo ah ayuu akhriyey qaala fircawnu fircawn waxa uu yidhi aamantum a aamantum ma rumayseen bihi rabbulcaalamiin miyaad rumayseen damiirka in rabbulcaalamiin waa loo celin karaa bihi bimuusa miyaad rumayseen labadaba waa ban waa loo celin karaa qabla an aadana intaanan idmin lakum idinka aanan idiin idmin ka hor amar la-aan intaanan idiin idmin ka hor miyaad rumayseen ina haadaa kan lamakrun shirqool waaye shirqoolka oo makartumuuhu aada shirqoosheen isaga fi lmadiinati magaalada yacni dhexdeeda aada ku shirqoosheen litukhrijuu si aada u bixisaan minhaa magaalada xaggeeda aada uga bixisaan ahlahaa dadkeeda aada uga saartaan fa sawfa oo yacni afgembi waaye waxaan waay macnaha fa sawfa mar danbaa taclamuuna aada ogaan doontaan la uqaicanna lawallaahi uqaicanna googooye oo googooye aydiyakum gacmihiina iyo waarjulakum lugihiina min khilaafin isdhaaf si isdhaafa u gooye uma markaa dabadeed la usallibannakum idin xirxire oo idin xirxire ajmaciina xaalaatihiin dhammaantiin qaaluu waxay yidhaahdeen inaa anagu munqalibuuna kuwa gadoomayaan nahay ilaa rabbinaa rabbigeen intii kaabaan kuwa u gadoomayaan nahay marka goodigaagaas iyo handadaadaadaas u aaba yeeli mayna sidaa doonta yeel marka ina haadaa lamakrun makartumuuhu fi lmadiinati waa makri iyo shirqool shirqoolkaasoo aada samayseen magaalada dhexdeeda ayb si aad marka litukhrijuu minhaa ahlahaa dadkeeda magaalada dadkeeda saad uga bixisaan ayb marka ciqaabtan iyo waxyaabahan ayuu markaa ugu goodiyey oo marka yacni magaalada inaad dadkeedii dadkii lahaa ka bixisaan ood qabsataan baad rabtaan waay qaaluu waxay yidhaahdeen inaa anagu ilaa rabbinaa rabbigan intii ka aha munqalibuuna yaanu u gadoomaynaa kuwa u gadoomayaan nahay wamaa tanqimu ma qoonsanaysid fircown haddaad tahay minaa innaga xaggeenna ka qoonsan maysid ilaa an aamannaa inaan rumaynay maahani ay wamaa taciibu calaynaa nagu ceebayn maysid oo yacnii nagu qoonsan maysid ilaa an aamanaa ilaa iimaananaa iimaankeenna maahani biaayaati rabbinaa aan rumaynay maahani marka iimaananaa marka antan iyo ficilka ka dambeeya mafcuul bihi waa laga dhigi karaa tanqimudaana ay u tahay marka mafcuul ay maa taciibu calaynaa annaga korkeenna ku ceebeyn maysid wamaa takrahu minaa xaggeenna ka qoonsan maysid ilaa an aamanaa ilaa iimaananaa unbaad qoonsanaysaa saas waay marka waxaa kaloo bannaan ilaa an aamanaada in laga dhigo mafcuulu liajli istinaana marka mufaraq laga dhigo taasaa marka iyadana waa la yeeli karaa wamaa tanqimu ma qoonsanaysid oo ma kahanaysid minaa innaga xaggeenna lishay-in shay dartiis xaggeenna u kahan maysid ilaa liiimaaninaa iimaankeenna dartiisa un maahane saas oo kale marka noqonaysaa biaayaati rabbinaa rabbigeen aayaadkiisa aan rumaynay lamaa markii jaa-atnaa ay noo timid rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow afriq shub calaynaa korkeenna ku shub sabran sabar ku shub adkaysi iyo inaan u adkaysano oon u gegsanno yacnii oon yacnii iimaankeenna aan xajisanno sabar marka korkeenna ku shub watawafanaa na oofso muslimiina xaal aan nahay inagoo hoggaansan oo adiga uun kuu hoggaansan markay iimaanka dhadhamiyeen marka sidaa ayay yidhaahdeen hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih habeen dambe iyo habeenka ku xigo talaadada habeenka talaadada soo gelaysay arbacada casharadii aan soo celinaynaa aan wadnay marka kitaab yaraan ku bilaabaynaa oon akrinaynaa macaalim fii aadaabi lmutacalim risaalo yaraan habeen dambe bilaabaynaa iyo habeenka ku xigo marka waxayna ku saabsan tahay aadaabta qofka wax baranayo iyo cilmiga dalabkiisa iyo iyay ku tacalluqdaa dadka marka dalabatulcilmiga ama ardayda wixii ka faa'iideysanayo horudhacay u tahay jamaacada dad ka midana dad baa ka xanuunsan marka waxay dalbayaan in loo duceeyo marka iyagana ilaahay dadka ka jiran allah u caafiyo saasaan ilaahay u weydiineynaa marka loo duceeyo baaraka allahu fiikum habeen dambow bilaabmaa marka